waxaan maanta aad iyo aad iyo aad ugu mahad celinayaa madaxweynehena maalintaan arkay la yidhi xasan sheekh maxamed wuxuu u duulay eritreyo waa iiga dhammaatay cabdi baa la yidhaha wiilkaygu inuu sariirta jiifaylaa ahayd geeriya nolola maan haynin mar labaad baan kuu mahad celinayaa oo dadka maanta aniga gooni baan kaa waan faraxsanaa wiilkaygu saaku ila hadla ma qarinaayo malaa'ig baa garbayga saaran kelmadduu yidhi madaxweyne waan kuu sheegaya hadalkii iigu horreeyaan uu yidhi wuxuu yidhi hooyo maanta waan faraxsanaa anoo kula jooga ila mid tahay waxaa noo yimid madaxweyne bili aadan ah eed iyo eedaa keenka maahan nagaana boqolkiiba boqol eedna waa angmahasanta asarkun horta mari laka saare haqiigugu may waalay owlaadaas sagaalun iyo koowdii madi dagaaladii burburan dagaalkii ahliga dhihi iskool la waaye lanka iskool aradunka aasaasay unugeedun adi walhabarti unu dhalniilayma adi walhabarti jaamacada adi ha ku biidi hatan inti weydiido ha aragda unugeedii adika siinay kiigma hiimni geega ku bilaawd una dhalni laakiin adika difaacaya eed iyo eedaan ma hasanta khayradaan walla koobo koroma ee ilaahay maykiinku tuugane soomaali ada nebadka waali galanta taka kanagati ilaahayna kii garab gali ununa kii garab galya ilaahay kiinku tuugan ilaahay aa sharfa madaxweynaha wayna sharfay nebiyullaahi maxamed baa ilaahay wuxuu ku yidhi fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum walow kunta fadan qaliida alqalbi lanfaduu min xawlika nebi moxamedow sala allahu alayhi wasalam naxariis rabbi xaggii ka ahaatay umbaad ugu jiricday binu aadamkaas iyo dadkii uu la joogay nebiyullaahi moxamed sala allahu alayhi wasalam madaxweynaha raxmad iyo damiir dadnimo oo ilaahay qalbigiisa uu geliyey ayuu noogu jilcay noogu diirnacay saddex sano ka bacdiina uu noo suurto geliyey inaan hor fadhiisanno madaxtooyada weligeena kolleyb anugu aana soo gelinna uuna soo geliyo isagoo weliba ilmaheenna intaas aan raadinayno xog inooga wada towfiiqdan allaha ku waafajiyo saddexdii aan kugu duceeyana ilaahay ha kugu aqbalo xilka aada haysidna ilaahay ha kugu ceebtiro annagoo dhanna raciyo fiican allah inaga dhigo madaxda allah inoo hagaajiyo shacabka iyo raciyadana dad madaxdooda ka dambeeya oo wixii xaqa ku raaca allah inaga dhigo